mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana waxa aad naga sugaysaanba waa barnaamijkii martida microfonkaha waxaa inoo haya ridwaan xaaji cabdiweli oo jooga magaalada london ee cariga ingiriiska
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya stuudiyaha v o eda ee magaalada london waxaana barnaamijkan uga hadli doonaa wadatashiyada qaran ee ka socda magaalada kismaayo ee u dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada barnaamijka waxaa marti ku ah guddoomiyaha madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda soomaaliya ahna ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane cabdiweli sheekh axmed kusoo dhawo barnaamijka mudane waa mahadsanta ridwan ugu horreyn waxaan jecelahay bal inaan ku weydiiyo wadatashyada hadda kismaayo ka dhacaya see u aragta adiga
wadatashyada waxaan u arkaa in howl aan loo diyaargaroobin ay tahay marka koowaade ma bisla waxa laisuu yidide shaqo aan la qaban muddo saddex sana aha la rabaa in degdeg maalin lagu qabto waa marka labaad de khilaaf badan baa laga soo sheegaya dadki inay aada u kala fog yihiin baa lasoo sheegaya marka aada iyo aad baan uga walaacsanna waa gartay jiraan iyo sida ay wax soo baxayaan marka waxyaabaha lagu kala duwan yahay dabcan hadda arrinta ugu muhiimsan waxaa weeyaan miiska saaran in soomaaliya hanaanka degmooyinka wax loogu soo xulo si looga gudbo labada kun iyo lix iyo tobanka iyo mar kale in hanaankii afar dhibic shan wax lagu soo xulo say adiga kula tahay ridwan soomaaliya sida adduunku uu u dhaqmo si ka duwan ma dhaqmi karto waxa weeyaan doorasho waxaa la yidhaahdaa in dadweynuhu codkiisa uu bixiyo oo uu doorto u damafalaysa wixii taa ka sokeeya waxa waa un qabiil bay noqonaysaa waxayna noqonaysaa in musuq maasuq iyo wax kala gadasho iyo waxaan dadka u cuntamin wax lagu soo xulo marka anagu waxaan u aragnaa in soomaaliya shaqada loo baahan yahay in la qabto ay tahay in la qabto si doorasho qof iyo coda loo gaaro waa gartay laakiin waktiga waad la socotaayo hadda aada buu u socdaa madaxda dowladdana waxay ku dhawaaqeen inaanay suuragal ahayn doorasho qof iyo cod ah marka xal kale ma la heli karaa oan ahayn marka hadda arrinta laga doodaayo degmooyinka iyo afar dhibic shan maadaama doorashona aan aanay dhici karin muxuu yahay xalku anigu ma qabo in laga bilaabo way naga xumaatay afar sano ama saddex sano way naga xumaatay haddana wax kaloo aynu samayno waki maalin walba in la yidhaahdo way socon weyde haddana mid kaloo khaldan si kaloo khaldan aan waxyaal sidaasi dalka anfacaysa
waa gartay mudane ra-iisul wasaare dabcan laf ahaantaada dowladda hadda weli jirta waad soo hogaamisay xukuumad ayaad ra-iisul wasaare u ahayd ma laga yaabaa dadka qaar inay isleeyihiin ra-iisul wasaare cabdiweli laf ahaantiisa waxbuu ka qaadanayaa fashalka jira hadda maya waa waa dadku wax ogaal weye shaqada intaan hayno toban bilooda keliya ahayd marka dee toban bilood intii la qaban karay waa la qabtay laakiin wakti badan oo kalaa lumay tobankaa bilood intii la qaban karay waa la qabtay waa gartay haddii aan marka usoo noqono aragtidaada ku saabsan in talada dadka loo celiyo maxay kula taha adiga fikradda aad aaminsan tahay habkee ayaa dadweynuhu ay maaragtay cod ugu yeelan karaan mustaqbalka iyo soomaaliya annagu waxaan qabnaa qoraallo ku saabsanna waa soo saaray dowladdana waa la qaybsanay dad badanna waa la qaybsanay doorasho haddii shaqadeeda la galo oo ay dhab ka tahay dadka oo ay madaxda dhab ka tahay waa la aadi karaa waddadaas lagu gaari karo in dadku doorasho toos ah uu doorto waxaa jira nidaam adduunka o dhan looga dhaqmo oo leeyahay proportional representation dadku waa yaqaanaan ama habka doorashada axsaabta ku dhisan oo waxaa la dooranaya ay tahay xisbi soo diyaariya musharaxiin soo diyaariya nidaamkaas si hay-aad loo baahnaa iyo shuruucdii loo baahnaa la taabogeliyo waa ka dhaqangeli karaa dalka soomaaliya waa ka dhaqangeli karaa doodaasna dad badan baan la qaybsanay waxaana laisku waafaqay inay suurtagal tahay marka waktigana inuu saamaxayaad u aragtaan u malayn maayo in agost ay tahay laakiin shaqada waa la bilaabi karaa agostna markaa waxaa la sameyn karaa bishii markaa laga fursan waayo hadda haddaan eegno tusaale ahaan dooda ku saabsan habka degmooyinka waxa lagu soo xulo maxay yihiin caqabadaha ka dhalan karaay kula tahay haddii madaxda soomaalidu ay isku raacaan in afar dhibic shan laga gudbo oo degmooyin wax lagu soo xulo xilligan waxyaabo dhowrah oo caqabadaha imaanaya waa marka koowaade horta ilaa iyo hadda ma jiro guddi doorasho ama guddi xulitaan oo la isku waafaqsan yahay waad ogtahay waa lagu heshiin waayo guddigii doorashooyinka oo la dhisay goboladu waa ka biyo diideen axzaabta waa ka biyo diideen aad baa looga biyo diiday leanna nidaamka lagu soo xulay waa la dhaliilayo dadku aad bay u dhaliilayeen weli ma samaysna maxkamadda dastuuriga ahayd oo haddii la isqabsado lagu kala bixi lahaa ma samaysna waxaa jiray dastuurka wuxuu qorayaa in la sameeyo guddiga sharciga iyo guddiga la dagaalanka musuq maasuqa ama kahortaga musuq maasuqa oo haddii doorashooyinkaas iyo waxa ay dhacdo in la musuq maasuqo dadku warbixin kasoo gudbin kara oo markaa maxkamada maxkamadda dastuuriga ah la geyn karo marka wixii asaasiyaadka u ahaa wixii sharaaidka u ahaa oo lagamaarmaanka ahaa in dadku wax uu ku kala qanci karo la gaaro meesha ma yaalaan waktigana hadda cod ka shaqaynaysana ma aragno marka waxyaabahaas oo dhan oo caqabaad ahaa jira walaacan marka aada qabtaan dowladda ma la qaybsateen iyo dadka soomaaliyeed gaar ahaan dowladda waa la qaybsa waa la qaybsanay aada baan ula qaybsanay waxaan aragnay madaxda oo dhan marka madaxweynahana waa gaaraan umalaynaya warka sidaan maqashiisanahay waa wa waa la qaybsan haddii marka hadda mugdi fara badan uu idinkaga jiro soomaaliya iyo mustaqbalkeeda dadka qaarna ay leeyihiin labadan maaragtay aragti ee laysku khilaafsan yahay ama lagu kala duwan yahay mid kasta oo la qaato waa caqabad inteeda la eg oo mar kale reerihi ayaa dib loogu noqonayaa maxay marka adiga kula muuqataa mustaqbalka soomaaliya ma waxaad leedahay mugdiga ku jira haddii aan aan aan hadda waxba la qaban mugdiga ku jiraa ridwaan mugdiga ku jiraa waa gartay mudan ra-iisul wasaare dadka qaarkii waxay leeyihiin cabdiweli sheekh axmed maamul goboleedyada jira qaarkood uu ku dhow yahay ayaga laftirkooda ma ku qancisay ilaan hadda dowladda oo keliya waxaad moodaa inaanay arrintan u madax banaaneen oo dowlad goboleedyadii ama maamul goboleedyadiina ay maaragtay doonta saaran yihiin marka ayaga laftirkooda ma la kulanteen oo maaragtay talooyinkan aad hadda sheegayso ma la qaybsateen ridwan waa la kulanay intooda badan waa la kulanay inta kalena fariinta iyada waa gaadhay annagu waxaan safar ku tagnay baydhabo intaanan puntland aanan tegin adigu toban iyo dhowr casho ka hor baanu tagnay afar beriyaanu joognay waxaanu la kulanay madaxda baydhabo ama koonfur galbeed baarlamaanka madaxweynaha wasiirada odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta madaaqyada waxaan la kulanay ururada bulshada qaybaha dadweynaha koonfur galbeed oo dhan waanu la kulanay fakarkooda waan la qaybsan waana la qaybsadeen anaguna fakarka nagaan la qaybsanay haddana waxaan joognaa puntland magaalada boosaasan hadda kaala soo hadlaya waa la kulanay maamul goboleedka madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanka puntland sidoo kale wixii afkaar ahaa iyo wixii warbixin ahaa iyo wixii tala ahaa waa la wadaagna waana waana ku fakaraynaa inta kaloo dhiman inaan degdeg u tagno oo iyagana sidaas oo kale aanu la qaybsanno wixii tala ah ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo dabcan soomaaliya xaaladeeda waa ka warhaysaa maxay yihiin talooyinka aada iyo aadka muhiimka u ah ee aad is leedahay dowlad soomaaliyeed oo xoog badan oo dadka matasho waa lagu heli karaa talada ugu weyn waxaa weeyaan in dalkan siduu doorasho u gaari lahaa laga shaqeeyo in shaqo badan taa la geliyo in la isugu yimaado in cod walba ay ka qayb gasho qodobka labaad waxa weeyaan in dalkaanu ciidankiisa uu yeesho oo amnigiisa uu gacanta isagu uu ku dhigo shaqo badan lagama qaban taas in shaqo badan laga qabtaa loo baahanay marka labadaa qodob waa muhiim intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan aanu uga hadlaynay soomaaliya iyo mustaqbalkeeda sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka marka xilliga dowladda uu soo idlaado waxaana barnaamijka marti ku ahaa mudane cabdiweli sheekh axmed oo ah guddoomiyaha madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda soomaaliya ahaana ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle nabadgelyo